جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shanta bisha shacbaan sanadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka aan idinkuga haynan waxaa ka mid ah in ka badan boqol iyo soddon ka tirsan maleeshiyaadka maamulka ashadalla diriirka ah ee jubbaland oo lagu dilay warar barakaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay toddobaadkan ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee deegaanka kudha ee wilaayada jubbada hoose iyo afhayaanka ciidamada mujaahidiinta oo faahfaahiyey khasaaraha cadowga gaaray iyo asbaabihii loo qaaday duulaankaasi taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baaq u diray maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashahadalla dirirka ah ee axmed madoobe digniina ka soo saaray isticmaalka waddada xeebta ah ee isku xirta muqdisho iyo gobollada dhexe waxaad maqli doontaan shir jaraa-id oo ku aadan arrimahaasi uu qabtay sheekh cabdulcasiis abu muscab maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhawaaqay guddiga la socodka abaaraha ee dalka mas-uuliyiin iyo culimo loo xilsaaray howlaha gurmadka abaaraha ah oo bayaanka lagu magacaabay sidoo kale caawa waxaad ku maqli doontaan barnaamijka raadraaca toddobaadka warbixin ku aadan tartanka sanadlaha ah ee loo qabto ardayda dhigata madaarista uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bay oo weli si habsaami leh uga soconaya degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayadaasi haddaba sidee ayay u dhaceen tartanadii dhexmaray ardayda dugsiyada dhexe iyo sareh ee degmada qodobadaas ayaan caawa barnaamijkeenna ku faaqidi doonaa ee mar kale kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa toddobaadkan duulaan barakaysan ku qaaday saldhigyada murtadiinta ee deegaanka kudha ee wilaayada jubbada hoose allah fadligii mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay dhammaan xeryaha cadowga iyadoo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkaasi uu gaaray ilaa boqol iyo soddon dhimasho ah sheekh cabdulcasiis abu muscab afhayaanka ciidanka mujaahidiinta ayaa shir jaraa-id uu qabtay ku faahfaahiyey howlgalkaasi isagoona fariin towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka riddada sidoo kalena ka hadlay arrimo kale ah oo muhiim ah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim ninkii gaal uwaasiyah inaan wabadaraa weeye waraamadiiyo hootada inaan kaga wabsiin weeye sidii weer wadaal helay inaan wiifka dhiga weeye waraabaha dugaagihii inuu wabaxsadaa weeye goortuu wariijiyo inuu waada gura weeye wayaagii ka soo haray inuu haad waywaya weeye maantay oy taariikhdu tahay labada bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo waxaan ka warbixinaynaa weerar mujaahidiintu ay ku ekeeyeen jasiiradda loo yaqaano kudha oo ka tirsan jubbada hoose jasiiradda gudhaa ayaa ah goob istaraatiiji ah oo ku taalla xeebta badweynta hindiya waxay qiyaastii boqol iyo soddon kilomitir koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada kismaayo waxayna hoos tagtaa degmada badhaadhe mujaahidiintu saaka aroortii hore ayay weerar kula jarmaadeen halkaas ciidan ku sugnaa oo murtadiina oo tiradooda lagu qiyaasay hal urur iyo horin ilaahay fadligii dagaal kabacdi mujaahidiintu waxa ay la wareegeen saddex saldhig oo ay ku lahaayeen duleedka iyo gudaha jasiiradda gudhaa murtadiintu halkaana mujaahidiintu waxay ku gaarsiiyeen khasaare lixaadleh dhimashada murtadiinta inta hadda aan xaqiijinay waa boqol toban iyo saddex askari dhaawaca waa afartan iyo toddobo maxaabiista aan gacanta ku hayno waa shan iyo toban in ka badan waxaa ku jira dadka dhintay saraakiil ciidan intaan magacyadoona hellay waa ilaa shan sargaal inta dhimashadooda aan xaqiijisanay khasaaruhu intaa waa kasii badan karaa maxaa yeelay dhaawacyo fara badan ayaa weli jira oo hawdka iyo meelaha xeebaha iyo meel walbaba daadsan oo meel walba laga soo sheegayo hubka lama tira koobi karo hubgacmeedka beekaamyadii aakayaashii r b g-ga aad bay u tira badan yihiin waxaa kaloo jira laba qori oo hubka diyaaradaha ah oo xerada ku rakibnaa oy mujaahidiintu la wareegeen dhammaan nimankaas wixii agab meesha u yaalay waa ka carareen wax ay gacanta ay ku qaateen waa yaraayeen guuldarradaas weyn ayaa allah subxaana wa tacaala dhabarka u saaray ninkii gaala caabuda rabbina gooye xariggiisa baryo wuxuu gabraartaba hadduu malagu soo gaaro jahanname inuu geli kitaab garanayaa sheegay sababta keentay weerarkan lixaad kale inay mujaahidiintu ku ekeeyaan xeradaas murtadiinta lagu magacaabo jubbaland ay ku lahaayeen jasiiradda gudhaa waa dhowr sababood midda koowaad waxaa weeye in ay saliibiyiinta maraykanka iyo kenyaatiga u yihiin gacmo indho askar iyo eeye ay ku ugaartaan sidoo kalena ay caadaysteen dilka umulaha ilmaha yaryar iyo odayaasha labo waxa ay ahayd u aargudid loo aargudayo dadkii muslimiinta ahaa ee ay ku laayeen jubbada hoose sida dhacdadii jamaame oo ay ku dileen labiyo toban qof oo birmageyda ahaa kuwaasoo u badnaa dumar iyo carruur waxay kaloo aargudu ahayd dilka marka ay u geysteen dad badan oo rayada oo shacaba oon waxba qabinin oo birmageydaa ay kuna dileen deegaanka leewayaanta oo hoostaga degmada kismaayo kuwaasoo ugu magac dheeraa nabadoonkii beesha gaaljecel ee jubbada hoose raximahullahu raxmatan waasican sidoo kale waxaa ka mid ah asbaabaha duulaankan keenay barakicinta dadka iyo cabsigelinta maatada ay ka geysteen qaybo ka mida gobolka jubbada hoose waxaa ka mid ah asbaabaha duulaankeen keenay xadgudubyada ay u geysteen muqadasaadka muslimiinta sida masaajidda dugsiyada qur-aanka iyo madaarista lagu barta culumta shareecada islaamka kuwaasoo ay kula kaceen burburin sida in ay dayuurada ku duqeeyeen madaafiic ku garaaceen qaar gacmahooda ay ku burburiyeen taasoo tusaale cad u ah cadaawadda gaamurtay ee ay u qabaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah asbaabaha duulaanka keenay waxaa ka mid ah baabi'inta ay ku hayaan beeraha iyo dhirta dhaxalgalka ah ee ku taalla jiinka webiga taasoo ay bilaabeen baryahan dambe in ay baraamiil waaweyn oo qaraxyo ah oo dayuurada tuurahayaan ay ku garaacaan taasoo ka dhigtay beerihii meel gabaahiriga baabi'isana dhir badan oo ummadda muslimiinta ee soomaaliya dhaxalgal u ahaa sida geedka cambaha ah oo gobolka jubbada hoose uu caan ku ahaa meelo badanna loo dhoofin jiray waxay kaloo baabi'iyeen geedka liya qumbaha mooska iyo dhammaan beerihii jiinka ku yaalay ayagoo baraamiil qaraxa ku tuurayo aan la garanayn ujeeddo ay ka leeyihiin halkaasoo ay noqotay beerihii cagaaraa inay isku rogeen meel dambas iyo dab ah oo gabaahiriga intaas horta waa asbaabaha keentay duulaanka inaan qaadno fariinta halkaan aan uga dirayna waxay tahay ciidamada huwanta ah isu soo bahaystay oo isu soo bahaystay laynta maatada burburinta muqadasaadka muslimiinta waxaan leenahay allah idinkii waa idinla xisaabtami doonaa waana idinka aargoosan doonaa sida maantaba dhacday insha allahu tacaala halkaan waxaan rabaa inaan fariin uga diro nimanka murtadiinta ah ee niyu boolistii horeo burburtay haraaga ka haray ah oo jigjigo iyo dhulka u dhow laga soo daabulaayo oo lagu soo daadguraynayo gobolka jubbada hoose nimankaasoo caan ku ahaa dadka shacbiga ah soomaali galbeed inay dhibaateeyaan haddana loo soo daadgureeyey inay dadka jubbada hoose ku sugan oo shacabka ay dhibaato u geystaan waxaan leenahay horta allah subxaana wa tacaala u toobad keena toobaan idinkugu yeeraynaa waa marka koowaad haddaad toobad keentaan waxaad naga helaysaan arrimaha soo socda kow ammaan inaad dareentaan oo ammaan aad heshaan laba soo dhoweyn saddex in la idiin lacageeyo wixii qalab ciidan ah oo aad la timaadaan in la idiin fududeeyo waddooyinka aad ugu noqon lahayd ee deegaanadiinnii iyo guryihiinnii haddii aad diiddaan oo aad doorataan inaad kusii baaqi ahaataan gaalnimada waxaad naga sugtaan waa dil dagaal aakhirana cadaabka allah ayaa idin sugaya halkan waxaan rabaa inaan uga jeediyo fariin shacabka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waxaan idin leenahay cadowga allah subxaana wa tacaala waa uu jabay waxaana uu ku jiraa rafashadii ugu dambaysay bifadlillaahi awood maanta cadowgu uma leh dhuluu ku qabsado cudud ciidanoo maanta uu dhul ku qabsado cadowgu ma haysto maalmahan waxa ay ku soo ururtay arrintoodana waa inay duqaymo aan hadaf lahayn cirka ka soo tuurtuuraan waxayna taariikhdu werisay tajrubadu u marakacday diyaarad duqayn ay fulisay inaan dhul lagu qabsan ayaguna maanta taas ayay miciinsadeen waxaan u caddaynaynaa dadka shacabka muslimiinta ah oo wilaayadka ku dhaqan uguna qalbiqawoojinaynaa dadkaas oo walaalahayaga muslimiinta ah rag iyo dumar ciroole iyo carruurba in ciidamada xarakatu shabaab almujaahidiin uu yahay derbi ku gadaaman oo aysan dhacaynin insha allah in cadowga uu ka soo gudbo derbi adag iyo difaacna u yihiin dadka muslimiinta ah dalkooda dadnimadooda duunyadooda waxaan leennahay seexda cabsi la'aan seexda walwal la'aan waxaa idinku dayran walaalihiinna oo naftooda iyo dhiiggooda u bixinaya sidii shareecada islaamka ku dhaqankeeda u sii jiri lahayd gabdhaheenna xijaaban u sidan lahaayeen xijaabka ayagoo allah subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya shacaa'irta islaamkana muujinaya masaajiddu insha allahu tacaala say u sii camirnaan lahaayeen nabadgelyada iyo amniga ka jira walaayaadka siduu usii istimraari lahaa nabadgelyo lagu naaloodana usii ahaan lahaa waxaana caddaynaysa ciidanka mujaahidiintu inay yihiin derbi adag oo cadowga dushiisa ku burburay waxaa taa tusaale u ah sanadkii ugu dambeeyey allah subxaana wa tacaala guulihii ballaarnaa oo ilaahay subxana wa tacala mujaahidiinta siiyey iyo sida cadowga uu u duuleeyey waxaana u jeedaa dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe intaa markaan uga baxno dhacdaya tawjiiha waxaan rabnaa insha allahu tacaala si kooban inaan usoo dulmarro dhacdooyin koob kooban oo maalmihii ugu dambeeyey mujaahidiintu cadowga ku naafeeyeen bishii rajab mujaahidiintu waddada xeebta wargaadhi iyo cadala waxay miino ku burburiyeen gaari cabdibila ah laba ayaa ku dhimatay labana waa ku dhaawacantay waxaan rabaa halkan inaan uga sheego dadka muslimiinta ee ku dhaqan inta u dhaxaysa cadale iyo ceeldheer labadaa degmo midna shabeellada dhexa tahay midna galgaduud ay tahay waddada isku xidha cadale iyo ceeldheer waa go'an tahay waa waddadii ugu dambaysay oo xeebta ahayd oo biyaha afkooda maraysay oo cadowga u furayd oo keligeed ahayd mujaahidu waana gooyeen bifadlillahi tacaala saacadda aan la hadlaayana cadow isku gudbi kara oo cadale inta ka safra ceeldheera tegi kara ma jiro ceeldheer tegi karaa ma jiro waddadaasna dhammaanteed waa la miineeyey waana go'an tahay dadka reer shabeellada dhexe ee ribaalka cadale iyo nawaaxigeeda ku dhaqan oo idhegaysan doona ama aagga ceeldheer ku dhaqan oo doonaya inay waddadaa ku safraan waddadaas waa xiran tahay laguma safri karo miinaa ku jirta qofkii asagu isku mara asagaa naftiisa ku qamaaray ha laga dheeraado waddadaas taas waxaa weeyaan waa fariin cad oo ku socota dadka isaga safra waddada cadale iyo ceeldheer u dhaxaysa dhacdooyin koobkoban haddaan kusii jirno dagaal ayaa jiray ka dhacay aagga warsheekh sida lala wada socdo dhowr xoro ay meeshaa ku lahayeen ayay mujaahidiintu ku xasmiyeen sagaaliy labaatanka haddar bishiina dhaaftay oo rajab halkaasna waxaa weeyaan waxaa lagu soo qabtay gaadiid hub uu ku rakiban yahay cuscusub oo cabdibilayaala dhacdada kale waxay ahayd mid shabeellada hoose ka dhacday oo dhacday lix iyo labaatankii bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo toddoba oo bishii naga tagtay bakhtiga lagu gaarsiiyey waa saddex iyo toban ciidankaas halkaa lagu helay oo lagu eriyoodayna wuxuu aha ciidanka gorgor la yidhaahdo dhacdada afraad aan ka hadlaydno waa dhacdooyin ku dhacday bangaraaf bangaraaf waxay soo qaaday ilaa afar weerar ilaahay fadliga afartii weerarna waa ku guuldaraysteen waxaase ugu jab badnaa oo jab qaraar dhabarka loo saaray buureyle weerarka ay ku soo qaadeen oo ka tirsan baay gaar ahaan degmada buurxakaba ka tirsan halkaana waxaa looga dilay ilaa toddoba nin oo bangaraaf ka tirsan ayaa halkaa lagu dilay oo ku dhimatay weerar habeen dheelmod ay ku soo qaadeen sidoo kale weerar dhuumasho ah ay ku soo qaadeen aagga hargeysayare iyo nawaaxiga u dhow laabadkooda ayagana miina lagu qarxiyey waxaana lagu dilay nin lagu magacaabo ferey oo ah sargaalka haystay sbeshal darab asaga ilaahay fadligii miino ayaa ku qaraxay sidii horeyba warbaahinta aad uga dhegaysateen guud ahaan marka weeraradii habeendheelmadka ay soo qaadeenna sidaasaa loo fashiliyey khasaare lixaadlan dhabarka loogu saaray haddana waa loo diyaarsay insha allahu tacala intaasi in ka badan ayaa dhabarka loo saari doonaa hadday isku soo dayaan mar dambe inay deegaanada muslimiintu ay ku sugan ay soo weeraraan ugu dambayn halkaa waxaa rabaa inaan baaq uga jeediyo ama fariin uga diro mujaahidiinta ilaahay dartiisa u jilib xiran waxaan leenahay jasaakum allahu khayra wa axsana allaahu ilaykum walaalayaal waxaan idiin dardaarmaynaa inaad sabartaan cadowga la sabartantaan cadowguna waa liitaa ee inaad israacisaan idinkoo raacaya qorshayaasha u degan ciidanka ee la idinkaga fadhiyo inaad fulisaan labo ogaada waxaad dayr u tihiin dadka muslimiinta ah diintooda dadnimadooda duunyadooda dhammaan idinka ayaa waxaad u tihiin dayr adag oo ku dayran sidaa daraaddeed waa inaad har iyo hameynba u taagnaantaan sidaad cadowga u naafayn lahaydeen can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala mara rajulu min asxaabi rasuuli lahi sal ly slam bishicbi fiihi cuyeyna bishicbi fiihi cuyeynat min maain cadbah faacjabathu faqaala low ictasaltu nnaas faaqamtu fi hada ashicbi walan afcala xata ista'dana rasuul اllahi sal lay wslam fadakara dalika lirasuuli lahi sal lay wslam faqaala laa tafcal faina muqaama axadikum fi sabiili illahi afdalu min salaatihi fi beytihi sabciina caama alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wayudkhilakum aljanna uqsuu fi sabiili illah man qaatala fi sabiili illahi fuwaaqa naaqah wajabat lahu aljanna وبالله التوفيق كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا waa hagaag maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhawaaqay guddiga gurmadka iyo la socodka abaaraha ee dalka mas-uuliyiin iyo culimo loo xilsaaray howlaha gurmadka abaaraha oo bayaanka lagu magacaabay haddaba kusoo dhowaada bayaankaasi waxaa inoo soo jeedinayaa waryaheena faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaan araxiim ku dhawaaqidda guddiga gurmadka abaaraha saddexda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waafaqsan kow iyo labaatanka janaayo laba kun iyo lix iyo labaatan qaala tacaalaa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين
kadib markii uu yaraaday roobkii deerta ee la filayey sannadkan meelaha qaarna uusan ka da'in waxaa qaybo badan oo dalka ka midah soo wajahay xaalad abaareed oo saamayn ku yeelatay beeralayda xoolo dhaqatada bulshada danyarta ah iyo wax soo saarka guud ee waddanka haddaba iyadoo laga duulayo arrintaas lana gudanayo waajibka mas-uuliyadeed iyo midka walaalnimo ee iimaaniga ah wuxuu maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta oo ay taariikhdu tahay saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waafaqsanna kow iyo labaatanka janaayo laba kun iyo lix iyo labaatan uu ku dhawaaqayaa guddiga gurmadka abaaraha kaasoo mas-uul ka noqonaya kow qiimayn joogto ah oo lagu sameeyo xaaladda abaaraha iyo sida ay baahiyuhu ugu kala badan yihiin deegaanada labo iskuduwidda gurmadka noocyadiisa kala duwan sida raashinka biyaha iyo daawada saddex hubinta gargaar walba oo la bixiyo inuu sidii loogu talagalay ku gaaray goobihii loo qorsheeyey afar ka warbixinta howlaha gurmadka iyo hadba xaaladihii soo kordha guddigu wuxuu ka kooban yahay culimo odayaal dhaqamadyo iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta waxaana mas-uul guud ka ah sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xubnaha guddiga waxaa ka mid ah kow sheekh maxamed axmed balli labo sheekh maxamed jamaal saddex sheekh cabdiwaaxid isxaaq mude maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka wuxuu dhammaan maamulada islaamiga ah farayaa inay si dhow ula shaqeeyaan guddiga una fududeeyaan howlihiisa sidoo kale wuxuu dadka muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan maalqabeennada ganacsatada iyo muxsiniinta ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha caawinta walaalaheena dhibaataysan waxaa ku jira ajar iyo abaalmarin weyn waana wax aan ku helayno gargaarka iyo hiilka allah qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni aqiih wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ugu dambayn waxaan mar kale ku celinaynaa baaqa dadka muslimiinta inaan loo kala harin gurmadka muslimiinta tabaalaysan qof walbana kaalintiisa ka qaato allaah waxaannu ka baryaynaa inuu abaarta aaran noogu beddelo allaahumma aakidnaa allaahumma aakidnaa allaahumma aakidnaa allaahumma asqinaa kaytan muqiitan marii'an naafican hayra daar caajilan hayra aajil waxaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka aayadda qur-aanka kariimka ah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun aad buu u mahadsan yahay faysal mahad soomaali ayuu kaasi ahaa كم بث المدى عينا في سوق تراعينا واغتال الشذا لحما حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markan aan eegno dhanka iyo wilaayada baay tartanka sanadlaha ah ee loo qabto ardayda dhigata madaarista uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay oo weli si habsame leh uga soconaya degmada buulafulaaye ee xarunta wilaayadaasi haddaba sidee ayay u dhaceen tartanadii dhexmaray ardayda ah dugsiyada dhexe iyo sareh ee degmada buulafulaay kusoo dhawaada warbixin arrinkaa ku aadan iyo waryaheena bashiir muxiidiin abu ayman
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك howlka madarasada alfurqaan ee degmada buulafullay weli waxaa siyaabsame leh oga socda tartankii sannadlaha ahaa ee loo qabtay ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay tartanka sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri oo lagu daafuray ardayda dugsiga sare kuwaasoo loo kala saaray wiilal iyo gabdho labada dhinac ee wiilasha iyo gabdhaha waxaa tartanka kama dambeeska isku arkay ardayda wiilasha ee ka socday majmuucada cabdulaahi ibnu cabbaas iyo majmuucada gabdhaha ee hore u soo guulaystay ee nuseyba bintu kacab sidan ayayn u dhaceen weydiimihii su'aalaha waaya bismillaah majmuucatu nusayba bintu kacab su-aasha idinku soo foollay waa su-aal ka socota maadada fiqiga waxay u dhacaysaa sida tan halaka haalikun can ummin wa bintin wa zawjin wa akhin lium wabni cammin liab famaa nasiibu kullu minhum
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ثويبة oo ka socota majmuucada nusaybatu bintu kacab u tartamaysa majmuucada cabdilaahi bni cabaas su-aashana la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayno um waxay qaadanaysaa sudus zawj wuxuu qaadanayaa rubac bint waxay qaadanaysaa nis akhli um maxjuub ibnulcamli abna casabuwa masalada waxaa lagu dhisayaa laba iyo toban hooy waxay qaadanaysaa labo zawjni saddex binto lix lix lagu dari saddex sagaal lagu dar koo iyo toban laba iyo toban koo iyo toban laga jaro halaa usoo haraysa ibnu ibnu camli ab halu qaadana majmuucada nusayiba binti kacab su-aashoodii labaada la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo waaya bismillaah majmuucata cabdullaahi ibni cabaas su-aashiina labaad waxay ka socotaa iyadana maadada fiqiga waa dhaxal dhagaha furo halaka haalikun can akhin shaqiiqin wa binti ibnin wa zawjatin wa ummin wa ukhtin lium wa bintin famaa nasiibu kullu minhum
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed mukhtaar majmuucadan ku socod majmuucatu cabdulaahi ibnu cabbaas su-aalelan weydii jawaabtii haddiyaan iska day akh shaqiiq casaboy bintul imni maybaalka dhaxalaase sudus zawjan maybaalka dhaxalaase thumun umman maybaalka dhaxalaase sudus ukhtun liumna mahajuubu bintan maybaalka dhaxalaase nis masaladan maybalka dhasay labaatan iyo afar akh shaqiiq casaboy halaley bintul imna maylata afar zawjan maybalata sed umna maybalata afar ukhtun lium maxjuubu bintana maybalata tumii lama majmuucada cabdulaahi ibni cabaas su-aashoodii labaada la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya goobjoogna ka ahaa tartankii kama dambeeska ahaa ee dhex marayey ardayda cabdulaahi ibnu cabaas iyo nuseyba bintu kacab ayaa si daranle uga hadlay tartankan sida quruxda badan uga socda degmada buulafullay maasha allah geega shucuurkay waa fowq waaye eed yeed shucuur fara badan a dareeme may dareemay yacnii xamaasad iyo dareemi naftateedana qalbagay may galay tartanka berma kagalona qalbagay gali maasha allah eed iyo eed ardayda gabdho iyo wiilalba leeyiin kheer allahsi eed iyo eed moraalkayna eed aan faylayay marka may ballahaa jazaakum allahu khayran moraalka geega iyo qalbaga eed aan dhisanya tartanka geega waan haddana meel adaga maraay maasha allah marka may ballahaa wafii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun marka kheerka iyo wanaagga inaynan tartama iyaka talyaana ee waana may ka mid ataa wasaa'ila waxbarashada ardayda laka hormariya oo ka mid ata laka tadwiiriyaw ini ardayda wasaa'il iyo waa laka barow laka mid weelood musaabaqada iyo tartanka in laka weela fastabiqul khayraati baan ilaahay leeyi walaalka tartamaayan aragaahayna waa ilaahay diinjay iyoneetow culumta adduunyada naftateedii oo naafaga leh sida fiisigiska iyo kemistriha iyo waxyaabaha oo culumta adduunya ka mid a naftateedii in la baradana diintan aan diidan marka maasha allah may ballanaa walaalaha maktabu tarbiya watacliim gaar ahaan wilaayada baaya alislaamiya kheer allah siinsiiya lana ardayda naftateedii oo maylanaa jazaakum allahu khayran maylana horan socda weelana kolley shataana maa bayna athara wathraya walaara oo jira geega wilaayaadka islaamiga dhahdiyo horumarka yaala iyo meelo adowga ixtilaalay muslimiinta degan yihiino laakiin adow ixtilaalay walbarashada yaala isku toomee walbarashadii walbarasho la gadadow musugu maasugu arday oo meel andeerna la deersiye arday meel deersisanaaye hoos laagnage waxyaabaha laka baradowna may ka mid ahaa wal diinba shugul unka lahayna gaar ka mida may laka baree dawaaqiidda adduunyaha mareen madaaweynigan kuuriya maraykan sheega laka leey ee hay-atu yunesko amanti la aasaasay sheega laka leey ee may ka mid ahaa gadoomiye ama madaha garamada midoobe labada kun iyo hebelhebel ay haayee laka leey walaagasas baraayan anta may laka baradaaya naba mohamed calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo saxaabadii rasuulka abubakar sadiiq iyo cumar waana ma inka marana inay culumta adduunye sida kemistrigii fiisigiskii iyo xisaabihii iyo maydlanaayosi ingilishkii waxyaabahaas dhammaantii cilmigu cilmigii dibbigii laraayay cilmu sharciha kahigi dhammaantii marka walka baradaay sidaas ayuu ku soo idlaaday tartankii dugsiga sare waxaana natiijada ugu dambaysa loo ballamay wakhtiga xafladda qaybta labaad ee tartankan agaasinkiisa uu leeyahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay waxaa loo qabtay ardayda dugsiga dhexe oo iyagana wiilal iyo gabdho loo kala saaray qaybta wiilasha dugsiga dhexe waxaa u kala tartamaya majmuucaadka sheekh xasan barsane iyo majmuucada kale ee macalin aadam xaashi ceerow qaabkan ayuuna tartanka ku bilowday waaya bismillaah majmuucatu macalin aadam su-aashiina lixaad waxay ka socotaa maadada juqraafiga waxay u dhacsaa sida tan caddid ajhisata qiyaasi daqdi aljawiyi waan filaya inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا السلام عليكم أنا مقايل يا عمر محمود عبد الله مجموعة أنا كصوت معلم آدم حاشي عيرو مجموعة اللي ترتم هاي الشيخ حسن برسان سؤال اللي ودي جاوبته دان اسكدي الزئبق المعدني الباروجرافي Ee, majmuucada mucalim aadam su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab aanan saxnayn ka faa'iidaysi waqti ma Anuu magaciilaha marwaan axmed cabdiraxmaan majmuucadan ka socdo sheekh xasan barsane majmuucadan tartamayo macalin aadam xaashi ciiro su-aasha jawaabteed haddii isku day albarometer almacdani albarometer azibaq albaro jaraaf Ee, majmuucada sheekh xasan barsane su-aalaasi ka faa'iidaysi ugu soo kaceen jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen hal darajo bismillaah majmuucatu sheekh xasan barsano su-aashiisa lixaad u diyaargarooba dhagaafura waxay ka socotaa maadada juqraafiga waxay u dhacsaa sida tan udkur dawaafica alhijrati waan filayaa su-aasha laydweydiiyey inaad fahamteen waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايا عبد الرشيد أحمد علي مجموعة القصوى حسن برساني مجموعة أنا ترتمي مع الليلة حشيرو سؤال دي جوابتها دينس كدي دوافع الهجرة كو دوافع دينية دوافع معيشية دوافع اقتصادية Ee, majmuucada sheekh xasan barsane su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo bismillaah majmuucatu macalim aadam su-aashiina toddobaad dhaga u fura maadada culamka ay ka socotaa waxay u dhacsaa sida tan jismun kutlatuhu 400 garaam wa xajmuhu 20 sentimitir tagciib uxsub kasaafata maadatihi waan filayaa inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقاقي لرغسام علي عبد الله مجموعة أنا كسود مع الآذن حشعرو مجموعة أنا ترت معي حس... شيخ حسن برسان سؤالي اللي بيدي جوابتي هدان اسكدي 20 سنتيمتر مكعب Ee, majmuucada mucalim aadam su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab aanan saxnayn ka faa'iidaysi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مغايل أرو أنا شيخ عبد الوهاب محمد مجموعة كسول شيخ حسن برسنة مجموعة لترت معلم آدو حاشعرو سؤال اللي ويدي جوابتي أدين اسكدي 20 جرام لكل 100 سنتيمتر تكعيبي Ee, majmuucada sheekh xasan barsane su-aal si ka faa'iidaysi ay u soo istaageen jawaabtay ka bixiyeenna waa jawaab sax ah waxay ku guulaysteen hal darajo mid ka mid a gudiga tartanka ayaa cabiray shucuurkiisa iyo qaabka uu ku bilowday qaybta labaad ee tartanka ee ardayda dugsiga dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله بعد ذلك جزاهم الله خير إيد إيد يا ميل الرأي سين كما هنا إذاعة الأندلس إيه، خدمة سنغمطن هايتان بعد ذلك ما أنت ما يوها ترتن كان تقولي يعني ترتن كي مؤسسات نظامية هاي معاهد شريعة إسلامية قبل كباي سنة كستيب القبض جريو إن وين هنين بلا وضعها ما لما كهر دكسي سريع يا ترتمي أو سد الدور هقاضي دوركي كوادي دورك لما دورك سدحات ما يترتمايه دكسي دحة دور شيء كوادي جيك بلا وضي لما مجموع مجموع لا راو شيخ حسن برسن أي مجموع لا راو مع الآذن حان شعيرو لبداس مجموع يا جيك ترتمين ترتن كان ترتن ما شاء الله حيسله وهاي سادي بارغاسي دكسي دحين كوبن إن شاء الله ما يرجعنا دي لا يرحلك نقدو لما ما لما تقدم أنت سنين قبل قبل إيد إيدان فايلة هايتي سلان معناها إن ما لا يكورني هاي دقيقة اللي انقبض يدون دمان أرديدها كهات أرديد لفتر شيء أنا ده شعورتي ومركي كو ترتن كلا بلاوي يوبا عبرين درين شو مجموعة كستي ما لهاي كفر حسنا إن شاء الله تعالى قولة رجينا لما دي مجموعة ما شاء الله ترتن عجيبة بندكين إيدان انفايلة هاي وانونا سناي درين شو إن dadweynaha macnaha silahan koobo korne maslaniin malay korne aan kooyan waalidiinta aan sheegtoy may dareemase ha markii musaabaqada sagaalkii su-aalood liinka targalay dhammaaday oo tarjiix la geliy kadib hal qof oo hataa bulshooyintii ee kooyti mase waalidiintii ee ma dhaqaaqna ilaa ku dhammaadase lankasta may waa eed iyadan haysayaay ee dhigta tiiganaytii majmuucdee badi doonta marka dadka saasa dhigtan haayan dareenshon eed iyadan faylahaayay dad badan oo maylaarahan ila wadaagaya jeer tartanka kii hor waaba ku xiis badanayge kadib weydiimo iyo su'aalo kala duwan waxaa la soo bandhigay natiijada kama dambaysta ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda guulaystay iyo majmuucada ee guusha raacday sheekh xasan barsane iyo macalin aadam Ee, majmuucada ugu horeyso nasiib u yeelatay su-aalaha maanta in lagu bilaabo majmuucada ee mucalim aadam xashaciro waxaa la weydiiyey majmuucadaas sagaal su-aala la weydiiyey waxay ka jawaabeen toddoba su-aalood waxaa soo hareer martay laba su-aalood waayahay haddii marka aanan u gudbin ee, intay ka jawaabeen keli su-aal kasta waxaa lagu saxay laba darajo toddoba haddii laba lagu dhufto waa toban iyo afar toban iyo afar darajo halkaas ay ka heleen ee waxay si kale faa'iidaysi aan u heleen laba darajo soo horeer martay labada majmuucadan sheekh xasan barsane laba haddii lagu daro toban iyo afar waxay noqonaysaa lix iyo toban ay noqonaysaa eeday sidaas tahaa waxay noqdeen labada majmuuco isku bareej ay noqdeen kadib waa laga soo gudbay su-aalo tarjiixa la aaday majmuucada waxaa la weydiiyey ee isla tarjiixooda laba su-aalood halay ka jawaabeen midna way soo hareer martay tii ka jawaabeen marka waxay ku heleen laba darajo haddii lix iyo toban laba darajo lagu daro waxay heleen marka siddeed iyo toban darajo Ee, majmuucadaas halkaas ayaan kaga gudubnay majmuucada kale sheekh xasan barsane eegana waxaa la weydiiyey ee, sagaal su-aalood waxay ka jawaabeen eegana toddoba su-aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban sidaas oo kale haddii waxay si ka faa'iidaysi u heleen laba darajo sidaas darteed waxay heleen af lix iyo toban darajo eedoo halkaa maraysa labada majmuuco bareej naqdeen kadib waxaa loo gudbiyey asila tarjiix asila tarjiix laba su-aala la weydiiyey hal way hareer martay halna si ka faa'iidaysi ahanay u heleen halna way ka jawaabeen marka tii ka faa'iidaysiga hal darajo ay ku heleen tii kaloy ku guulaysteen ay ka jawaabeen la- hal laba darajo ay ku heleen haddii hal laba lagu daro waa saddex saddex haddii lix iyo toban lagu daro waa sagaal iyo toban darajo sidaas darteed waxaa guulaysatay majmuucada sheekh xasan barsane سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا tartankii wiilasha ee dugsiga dhexe kadib waxaa toos loo gudagalay midka gabdhaha iyadoo ay isku arkeen labada majmuuco oo kale ah ramla bintu abi sufyaan iyo majmuucada kale ee safiya bintu cabdilmutalib asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anaa ku socod majmuucada ramla bint abi sufyaan oo inta kale tartamaya majmuucada safiya bint cabdilmutalib mayba rajeeyey guul walaalahana maybaan rajeeyey guul insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كسعد مجموعة صفية بنت عبد المطلب لترت معي مجموعة رملة بنت أبي سفيان أولا الله سبحانه وتعالى يمهد عليان هني كل من مكانكم سن وناكسن تنكال إن شاء الله بإذن الله الباري قولة رجعين ولا لقوني قولة رجعين sidan ayuuna tartankooda u socday waayo bismillah majmuucatu ramla bint abi sufyaan su-aashiina toddobaad dhagaha u fura waxay ka socotaa maadada culumka waxay u dhacaysaa sida tan udkuri aljusaymaat addariyati halaatha waan filayaa na fahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مايل يروح حفصة عبد الرشيد حسن كسوت مجموعة رملة بنت أبي سفيان اعترت معك مجموعة صفية بنت عبد المطلب سألون إنه يدي جوابتها دانس كدي البروتونات النيوترونات الإلكترونات Ee, majmuucada ramla bint abi sufyaan su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo allahu akbar waayo bismillah majmuucatu safiya bint cabdilmutalib su-aashiina toddobaad waa ayadana waxay ka socotaa maadada culumka waxay u dhacaysaa sida tan udkuri alajsaa alasaasiyati lilkhaliya waxaan filayaa inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sundus cadinaan ku socota majmuucada ramla bint abi sufyaan la tartamayta safiya bint cabdilmutalib su-aalin weydii jawaabtay haddaan iskaday arbaca Ee, majmuucada ramla su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo bismillaah majmuucatu safiya bint cabdilmutalib su-aashiina sideedaad u diyaargarooba iyadana waxay ka socotaa maadada riyaadiyaadka waxay u dhacaysaa sida tan awjidii naatija maayelii alif qaws naaqis waaxid naaqis qaws naaqis waaxid ba qaws saa'id arbaca naaqis qaws saa'id sita waan filayaa inaad fahamteen waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sundus cadinaan ku socota majmuucada ramla bint abi sufyaan la tartamayta safiya bint cabdilmutalib su-aalin weydii jawaabtay haddaan iskaday arbaca Ee, majmuucada ramla su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo bismillaah majmuucatu safiya bint cabdilmutalib su-aashiina sideedaad u diyaargarooba iyadana waxay ka socotaa maadada riyaadiyaadka waxay u dhacaysaa sida tan awjidii naatija maayelii alif qaws naaqis waaxid naaqis qaws naaqis waaxid ba qaws saa'id arbaca naaqis qaws saa'id sita waan filayaa inaad fahamteen waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رملة عبد الله آدم كسعة مجموعة صفية بنت عبد المطلب فترت مايت رملة بنت أبي سفيان سؤال جابتي دين اسكدي ألف صفر باء ناقص اثنين Ee, majmuucada safiya binti cabdilmutalib su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen labo darajo ugu dambeenna waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday saad maqlayseenba dadka dhan ay wada maqlayeen labada majmuuca maanta su-aala la weydiiyey waad u jeedeen intay isla mareen lama kala harin ilaa eh, meeshii lagu kala yarood arkayseen haddii kala harba ay tahay Eh, majmuucada ramla waxaa la weydiiyey sagaal su-aalooda la weydiiyey sagaalkii su-aalood calaa su-aal kastana waxaa lagu saxayey laba darajo haddii sagaal ay ka wada jawaabi lahaayeen waxay heli lahaayeen siddeed iyo toban darajo ay heli lahaayeen saas daraaddeed sagaalka waxay ka jawaabeen eh, toddoba su-aalood ay ka jawaabeen toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban waa halna si ka faa'iidaysi ay u heleen marka laisku daro waxay noqonaysaa shan iyo toban darajo ayay heleen majmuucadaasi ayda ee majmuucada safiya sidaa oo kale aydana waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood sagaal haddii lagu dhufto labo waa siddeed iyo toban sagaalkii su-aalood waxay ka jawaabeen toddoba su-aalood oo ka tirsan sagaalkaasi toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban halna si kafaa'idaysi ay u heleen shan iyo toban darajo ay heleen markii shan iyo toban iyo shan iyo toban la naqday waxaa loo baahday asila tarjiix asila tarjiixii wixii lasoo wadaba majmuucada safiya waxay nasiib u yeelatay hal su-aal inay ka jawaabaan halka su-aal waxaa lagu saxayay laba darajo laba darajo haddii lagu daro shan iyo toban waxay noqonaysaa toddoba iyo toban idan marka majmuucada guulaysatay ee, waxay noqonaysaa majmuucada safiya binti cabdilmutalib tartanka kama dambayska ah ee ardayda dugsiga dhexe waxaa isku arkay labada majmuuco ee kale ah majmuucada sheekh xasan barsane oo dhanka wiilasha ka soo guulaystay iyo majmuucada safiya bintu cabdilmutalib oo dhanka gabdhaha ka soo guulaysatay waxaana dhex maray tartan xiise badan oo aad u soo jiitay dhammaan daawadayaasha iyo ardayda madaariista waxbarasho ee ka furan degmada buulafulay sidan ayaan u socdeen weydiimihii su'aalaha
majmuucada safiya binti cabdilmutalib su-aashiina labaad dhagaa u fura waxay ka socotaa maadada fiqiga waxay u dhacaysaa sida tan mataa furida alxaj waan filayaa in isfahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وعيلي ري رحمة سبحان آدم مجموعة ترسية صفية بنت عبد المطلب مجموعة ترتنية شيخ حسن برسنة سؤال نويدي جواتها تتنس كده في السنة السادسة من الهجرة Ee, majmuucada safiya binti cabdilmutalib su-aashoodii labaada la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo bismilah majmuucada sheekh xasan barsane su-aashiina labaad waxay ka socotaa maadada fiqiga waxay u dhacaysaa sida tan mataa tushracu salaata alistisqaa waan filayaa in isfahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo magaaga leero cabdirashiid maxamed majmuucdaan kusoo sheekh xasan barsane majmuucdaan la tartamay safiya binta cabdilmutalib su-aalihii weyd ijaabtay haddeen iska dayey idaa ajdabat ilardu xubisa almadar Ee, bismillaahi majmuucada sheekh xasan barsane su-aala la weydiiyey su-aashoodii labaad jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen labo darajo
allahu akbar allahu akbar bismillaah majmuucada safiya binti cabdilmutalib su-aashiina saddexaad waxay ka socotaa maadada qawaacidka waxay u dhacaysaa sida tan acribii haadihi alkelima yalcabu hishaamun maca alawlaadi waan filayaa inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما رملة عبد الله آدم كسعة مجموعة صفية بنت عبد المطلب لترت مايت مجموعة الشيخ حسن برساني سؤال نيدي إجابتي دين اسكدي يلعب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره هشام فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره مع ظرف مكان وهو مضاف الأولاد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره majmuucada safiya binti cabdilmualib su-aashoodii saddexaada la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo haddaba labada majmuuco ee safiya binti cabdilmutalib iyo majmuucada sheekh xasan barsane oo ka mid ah ardayda dugsiga dhexe ee sannadkan uu dhex maray tartanka iyana majmuucada guulaysatay waxaa lagu shaacin doonaa wakhtiga xafladda insha allahu tacaala
يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقام كل معلل
waa hagaag guntii iyo gabagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiisileh aad ku dhagaysateen ayaan isla soo gaarnay intii barnaamijkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد